haben wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o eeda idin kaga imaanaysa washington waa habeennimo jimco ah oo bisha mey ee sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka ay tahay lix waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com waxaana idaacadda caawa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caaw iyo dunida waxaa ka mida jadwalka cusub ee doorashada madaxweynaha soomaaliya ee shalay la soo saaray oo guddiga qabanqaabada doorashada ee baarlamaanka soomaaliya ay soo saareen oo aanu ku eegeyna barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka
jadwalka sidaad sheegtay waa soo saarnay waxaana u soo saarnay baahi loo qabay oo aan u aragnay inay muhiim tahay wakhtigaas inay ku qabsoonto doorashada muddo dheer ayay qaadatay dadkuna ay baahi badan u qabeen in mar uun laga gudbo xaaladda doorashooyinka si dalku u yeesho dowlad runtii doorashadu inay qabsoonto waa muhiim
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale oo dunida iyo soomaaliyaba ku saabsan balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka dad rayida oo hor leh ayaa laga soo daadgureeyey warshadda birta ee asovestal ee ku taalla magaalada morepal ee dalkaasi ukraine dagaalka ayaa khamiistii shalayta ahayd sii xoogeystay kaasi oo burbur weyn u geystay dhismaha warshadan xaruntan oy gacanta ku hayaan ciidamada reer ukraine ayaa waxaa la arkayay ciidamada ruushka oo gudaha usii gelaya inkastoo ruushku ay ku baaqeen in maalinta xabajoojinta ah si laba boqoloo qof la meel maray xabajoojinta si laba boqoloo qof oo rayidoo ku xaniban warshadaasi ay uga soo baxaan ciidamada ruushka ayaa guud ahaanba gacanta ku haya dhammaan warshadan balse ciidamada reer ukraine ayaa waxay gudaha kaga jiraan qaarkood waxaana dagaalku uu socday toddobaad muddo dhan anton grachivos oo isagu ah taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee ukraine ayaa waxa uu sheegay in la taliyahaasi wuxuu sheegay in ruushku ay qabsadeen warshadan ayaga oo markaasina ay soo mareen marin dhinaca dhulka hoostiisa ah iyagaoo kaalmo ka helaya kolonyo ka shaqeeya sida la sheegay warshadaasi dhismaheeda qayb ahaan madaxweynaha ukraine valadimir saleski ayaa sheegay in dagaalka ruushka uu wado uu go'doomiyey laba boqoloo qof oo iyagu warshadaasi ku jira kuwaas oo gabaad ka dhiganaya gudaha dhulka hoostiisa iyo deegaanada ku dhowdhow warshadaasi xisbiga conservatifka ee ra-iisul wasaaraha dalka britain jones waa boris johnson ayaa waxa uu ku guuleystay iga raal ahaada dhegeystayaal halkaas aan ku celiyey xisbiga conservatifka ah ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson ayaa ku guuldarooyin kale waaweyn kala kulmay doorashooyinka dowladda hoose ee xaafado ay ku xoogan yihiin halkaasi oo mid ka mida london iyo qaybaheeda kaleeto la dareemayo maanta natiijooyinkaasi natiijona hordhac ayaa muujinaya in johnson uu lumiyey taageeradiisii koonfurta bariga london hase ahaatee taageerayaashiisa ayaa si deg dega maanta waxay u sheegeen inaanan la joogin xilligii la sameyn lahaa isbeddel hogaamiye xisbiga konservatifka ayaa waxa ay eriyeen degmada laga soo eriyo wadsworth oo ka mida london sidoo kaleetana waxa ay maamulayeen tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideeddii waxayna sidoo kaleeto lumiyeen degmada barnet oo iyadu ay gacanta ku hayeen tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo afartii marka laga reebo laba doorasho xisbiga leyborka ayaa sidoo kaleeto markii ugu horreysay waxay ku guuleysteen golaha deegaanka westminister oo ah degmo ay ku yaalaan inta badan xafiisyada dowladda natiijo cajiib ah ayaa gabi ahaanba waxa ay muujinaysaa in tani ay tahay isbeddel weyn oo doorashadan tii ka horreysay ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii muujinaysa waxaana sidaas yiri hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee leyborka ker stermer oo isagu taageerayaashiisa kula hadlay london natiijada rasmiga ah ayaa waxay soo baxaysaa xilli dambe oo jimcaha maanteeta ah waxayna muuqaal ahaan muhiim u tahay codbixinta dadka iyo aragtida ay dadku qabeen kana qabeen xisbiga ra-iisul wasaaraha laba nin oo falastiini ah ayaa weerar toogasho ah waxay ku qaadeen magaalo ku dhow talaaviib xalay halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof afar kaleetana ay ku dhaawacmeen ka hor inta aysan ku baxsanin baabuur sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta israa'il ciidamada booliiska ayaa bilaabay baadigoobka ay ku raadinayaan kooxihii geystay falkaasi ayaga oo sidoo kaleta jidgooyooyin dhigay waxaana baadigoobkooda qayb ka ah diyaaradaha helikobterka toogashadan ayaa waxay kusoo beegantay maalinta xorriyadda israa'iil waxayna ahayd tii ugu dambeysay ee weeraro dad badan ay ku le-deen oo ka dhacaya halkaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay xiisadda u dhexeysa israa'iil iyo falastiin ayaa sare u kacday maalmihii ugu dambeeyey weerarada israa'iil howlgallada milatariga oo ka socda daanta galbeed ee la haysto iyo rabshadaha ka dhacaya qudus ayaa waxay yihiin kuwo halkaasi goob muhiima uu ku yaalo masjidka al aqsa ka dhacaya horaantii khamiistii ina dhaaftana sidaasoo kale qalalaasa ayaa ka jiray alon reskan oo isagu ah dhakhtar ka tirsan adeega samata bixinta israa'iil ee megan david adam ayaa waxa uu ku tilmaamay wicitaanka aadka u adag markii uu yimid eled oo ah magaalo iyadu u dhow talaaviib wuxuuna sheegay inay aqoonsadeen saddex qof oo markaasi ku dhintay goobtaasi rabshadaha ay ka dhaceen ugu yaraan afar kaletana ay ku dhaawacmeen mid ka midana dhaawaciisa uu halis yahay sida warbaahinta ay u sheegeen saraakiishaasi ururka xamaas ee falastiiniyiinta ee ka taliya marinka gaza ayaa bogaadiyey weeraradan ayagoo sidoo kaleetana la xiriiriyey rabshado ka dhacay goobtaasi barakeysan ee qudus warbaahinta israa'iil ayaa soo xiganaysa booliiska oo sheegay inay jiraan laba nin oo weerarada soo qaaday waxaana xalay saqdii dhexe ay booliisku sheegeen in weli la baadi goobayo kooxihii weerarkaasi geystay waxayna shacabka ugu baaqeen inay ka fogaadaan goobaha ay suurtagalka tahay in raggaasi iyo gaadiidka ay wateenba ay ku baxsadeen oo looga shakisan yahay habeen jimca ah oo wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington aan ku bilownay haatan wararka la xiriira doorashada soomaaliya guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee baarlamanka federaalk ee soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay jadwalka doorashada madaxweynaha waxaana maalinta ay qabsoomayso loo asteeyey shan iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee mey waxaana lagu wadaa in isdiiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxtinimo u baratamaya la bilaabay sideedda bishan aynu ku guda jirno ayadoo ay ku eg tahay tobanka hadaljeedinta musharaxiinta oo iyagu koob iyo tobanka bishan ilaa iyo afar iyo tobanka ku eg haddaba warbixin ku saabsan sida looga falceliyey jadwalka cusub ee shalay lasoo saaray waxaa warbixintan ku eegeysa waryahayaga senab abuukar maxamed kadib muddo hal sano iyo dhowr bilood oo doorasho la-aan uu dalku ku jiray waxay haatan u muuqataa in doorashada dhammaystirkeeda waxyar loo jiro islamarkaana laga soo gudbay caqabado badan oo hortaagnaa doorashada madaxweynaha tobanaad ee dalka ayaa loo qorsheeyey in ay dhacdo shan iyo tobanka bishan mey sida uu shalay ku dhawaaqay guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaana doorashada isku soo sharaxay musharaxiin ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ra-iisul wasaarayaal hore iyo siyaasiyiin kale guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya sanatar cabdiqani geele maxamed ayaa sheegay in muddada sagaalka maalmood ee soo socota ay ku qaban doonaan doorashada madaxweynaha soomaaliya ayna ku filan tahay musharaxiinta in ay isku diyaariyaan hase yeeshee aqoon-yahano iyo siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay dalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay jadwalka ay soo saareen guddiga doorashada madaxweynaha iyo suurtagalnimada in muddada loo qorsheeyay doorashada madaxweynaha in ay ku dhacdo haddaba muddada sagaalka cisha ee ka dhiman ma lagu qaban karaa doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaa su-aashaasi ka jawaabaya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee waqtigiisu dhammaaday
bismillahi raxmaan raxiim zaynab waa mahadsan tahay adigii v o a xaqiiqatan waktiga hadda loo qorsheeyey in la qabto doorashada madaxtinimada dalka oo shan iyo tobanka mey sanadka labada kun laba iyo labaatanka ku aadan aada bay runtii u tahay mid ciriiri haddii loo fiiriyo dhinac ahaan وفكان قاب قوسين أو أدنى marka xiga haddii dadaal la sameeyo oo ay aada isu xilqaamaan guddiga doorashada ee madaxtinimada loogu talagalay dalka inay qabtaan iyaduna waa suurtagal inay waktigaasi ay howsha kusoo gabagabeeyaan haddana waxaan meesha ka marnayn inay murashaxiintu laftirkooda ay qeyb ka noqdaan oo arrimaha iyaga ee shuruudaha oo looga dhigay loo baahan yahay sida dastuurka iyo xeer hoosaadka ay qorayaan inay waafaqsanaato maaragtay murashaxnimadooda isla markaasna ay u hoggaansamaan wax allaale wixii markaa iyadana loo asteeyey ama loo dejiyey qaanuun ahaan ama heshiis ahaanba si kastaba arrinta waxay ku xiran tahay labada dhinac oo ayaga howsha u wada dhexayso oo murashaxiinta iyo guddiga doorashada qabanayaan oo labadaba iskaashada oo howshaasi kusoo gabagabeeya wakhtiyada loogu talagalay iyadoo ummadda soomaaliyeedna ay aada ugu hanweyn tahay in doorasho nadiif ah oo hufan oo cadaalad ku dhisan oo ay dadka iyo dalka maartay iyo diintaba ay ku diirsadaan taasoo ilaahayna aan rajaynayn inuu waafajiyo inta wax dooranaysa iyo qofka loo dooran doonaba inuu wadanka uu u noqdo madaxweyne ama hogaamiye wabilaahi towfiiq siyaasiga cabdi barre jibriil horeyna uga tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a ugu waramay dhankiisa sida muddadaasi kooban ay ugu qaban karaan guddiga doorasho ay ku tartamayaan in ka badan labaatan musharax bismillahi raxmaan raxiim waa run in la yidhi bisha waxaa la dooranaya shan iyo tobankeeda madaxda dowladda runtii waxay ahayd in laga baarandego doorashadu inay noqoto mid lagala baarandego oo loo fariisto oo aan khalad ka imaan oo buuq siyaasadeed horta ka imaanin nimanka madaxdaah oo tartamhayana wakhti in la siiyay ahayd ay ku diyaargaroobaan oo ay kaga mushaan nin walba waxqabadkiisii loobankiisii galo siyaasadiisii galo marka anigu waxaanu arkaa arintaas inay tahay arin runtii wiiggaas la qabtay lagu degdegay oo maadaamay muxuu ahaa doraad la doortay guddiga la doortay islashadana ay ku dhawaaqeen oo yirahdeen doorashaa la qabanaya shan iyo tobanka bisha waxaanu arkaa arin lagu degdegay oo doorasho lagu degdegay ama madbadda madaxweynaha lagu degdegay maxaa yeelay doorasho lagu degdego oo maaragtay aan ka fiirsi lahayn dhibka ay keenaysa qof walba waa ogyahay waxay ahayd madaxda in la siiyo wiig ama la wiig in la siiyoay ahayd marka wax walba khatarteeday leedahay marka waa dhici kartaa waxyaabo kaloo badan maaragtay in laga cararayo ama sida world bank oo kale laakiin anugu waxaan arkaa inaynu ku filnayn doorashadu tobanka casho la qabtay inaynu ku filnayn baan anugu aaminsanahay marka aada iyo aad waa mahadsantihi tallaabadan deg dega ah ayaa loo aanaynayaa sida dad badan ay rumaysan yihiin cadaadiska beesha caalamka kuwaas oo sida la sheegayo hakiyey dhaqaalihii iyo deeqihii ay siin jireen soomaaliya horaantii sanadkan i m f ayaa waxa ay ku hanjabtay in barnaamijka muhiimka ah ee lagu maalgeliyo mushaaraadka ciidamada iyo adeegyada kale uu wakhtigiisa dhici doono haddii dowlad cusub aanu dalka yeelan ka hor toddoba iyo tobanka bishan meey aqoon-yahan maxamed xuseen mantaliiste barana ka ah jaamacadaha muqdisho ayaa qaba in soomaaliya ay faa'iido weyn ugu jirto in wakhtigaasi ka hor ay doorashada dhacdo bismillahi raxmaan raxiim dhanka dhaqaalaha haddii aan ka egno dalka soomaaliya wuxuu ka mid yahay dalalka hibs ama heavily indated countrieska ama dalalka deymaha badan lagu leeyahay marka dowladda soomaaliya iyo shacabkaba faa'iido way ugu jirtaa in deadlineka ay beesha caalamka u qabatay khaasatan i m f ka iyo wel bankiga oo ahaa may seventeen ka hor in wax walba lagu soo gebagabeeyo oo ay ka mid yihiin doorashooyinkii muddo muddada dheer dib u dhacayay oo marba maxaan ku irahdaa waqti la qabanayay maantana hadda loo madlan yahay inay dhacdo shan iyo tobanka bisha meey maxaa yeelay lacagihii lagu kabayey miisaaniyadda baa la jarayaa oo inta badan ah mushaar bixinta ciidanka dowladda iyo shaqaalaha rayidka ama waxaa loo yaqaan civil servantiga waana in termiskaas iyo conditionskaas ay dowladda soomaaliya fuliso si lacagahaasi ay ugu sii socdaan qabaan maadaama uu dalku la daaladhacayo aafooyin kala duwan teeda kale waxaa khatar gelaya barnaamijkii dead reliefka ama dayn cafinta oo soomaaliya ay kasoo gudubtay marxaladii decision pointiga oo ay iminka taagan tahay marxaladii kale ee completion pointiga iyo guud ahaanba waxaa dibudhac ay u keeni kartaa haddii deadlinekaasi laga dib dhaco in horumarkii dalka iyo meelihii uu higsanayay in uu dib ugu dhaco taasoo marka keeni karto dhibaatooyin horleh inuu dalka wajiho marka waan filayaa in shan iyo tobanka may doorashada la qabtay inay ku dhici doonto iminka sagaal cisho ay ka dhiman tahay oo deadlinekii beesha caalamka ay qabatay oo may seventeenna laga hormari doono insha allah si kastoo ay ahaato muddo sagaal cisho ayaa ka dhiman wakhtiga loo qabtay doorashada madaxweynaha haddii guddiga uu dhaqangeliyo jadwalkan waxa ay soo gabagabaynaysaa dib u dhac muddo shan iyo toban bilood oo ku yimid doorashada madaxweynaha ayada oo muddo xileedka madaxweyne farmaajo uu dhammaaday bishii februari labada kun koob iyo labaatankii saynab abuukar v o a muqdisho waa tahay seynab mahadsaned haatana kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isla arintan jadwalka cusub ee doorashada madaxweynaha soomaaliya aan ku eegeyno ee guddiga shale ay soo saareen waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabdiqaadir maxamed cabdulo jooga muqdisho
kulanti waan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa si weyn ayaa isha loogu haya qabsoomidda doorashada soomaaliya dhowaana iyana dhacda doorashada guddoonka labada aqal waxaana hadda guddiga doorashada madaxweynuhu ay soo saareen jadwalka doorashada taasoo ku beegan shan iyo tobanka bisha may to haddaba maxaanu ka baran karnaa wakhtiga kooban suuragalta ma tahay marka la fiiriyo caqabadaha iyo duruufaha adaga xilligan taagan iyo dib u dhaca doorashada barnaamijka waxaa nagala gelaya gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha senator cabdiqani gaalle sidoo kale barnaamij waxaa marti noogu ah bulshada rayidka oo muddo dheerba gadaal ka riixaysa doorashada si weyna ishugu haysay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxuudiin shaatax iyo xildhibaan doctor cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka dhammaantiin aad baad umahadsantihi kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa dhowaha adeer aad aa umahadsantah waa dhow aan ku bilaabo gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha labada aqal senator cabdiqani geelle jadal baa soo saarteen maanta aad buu kedis u ah marka si loo eego sidee buu ahaa jadalka aad ka soo saarteen muqdisho bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay adeer jadwalka sidaad sheegtay waa soo saarnay waxaana usoo saarnay baahi loo qabay oo aan u aragnay inay muhiim tahay waktigaas inay ku qabsoonto doorashadu waxaad og tahay laba sano in doorasho la-aan lagu jiray oo dalku uu dhibaato iyo soo maray istiitiid fara badan al aanana ay weli baaqi wax ka yihiin dadkii waa daaleen waana rafaadeen kuma qanci karaan wakti kale oo hadda lasii jiido siba sida ay ka dhaqsa badan tahay in lagu qabto doorasho madaxweyne darteeda aan usoo saaray jadwalka degdega ah si dalku uu helo hoggaan iyo dowladnimo dhab ah waan gastay mahadsanid gudoomiye usmaan shaatax markaad fiirisaan toban cisho gudahood doorashadii madaxweynehu si wanisha loogu hayay maxaa idin muuqanaya in waktigu yar yahay aada muujinayseen see u aragteen
waa mahadsan tahay aan salaama guddoomiya senator cabdiqani aan xildhibaan cilmi runtii siduu guddoomiyaha sheegay doorashada muddo dheer ayay qaadatay dadkuna ay baahi badan u qabeen in mar uun laga gudbo xaaladda doorashooyinka si dalku u yeesho dowlad runtii adeegyadii bulshadii ay dardar geliso waxyaabo badan oo doorashooyinka dhaahoodana caqabad ku noqday ama abuureen caqabado laga gudbo haddana waxaad moodaa taa inaysan keliya aysan hadda ahayn mid oo u naqon karto maaragta justification ama aan dhaho waa la daay hala degdego runtii doorashadu inay qabsoonto waa muhiim waxaase kasii muhiimsan in si oo oo macquul oo rasmi ah oo aanan cilad yeelanayn inay u qabsoonto ayaa aada usii muhiimsan laba maamood runtii aaday u yartaa marka loo fiiriyo in lagu doorto madaxweyne dal iska dhaaf madaxweyne shabaka aan la qabto ayaan abaabulkooda toban wax intaa ku filnay marka runtii dhabaaqan guddiga waxay ku beesgareeyeen laakiin waxay u eg tahay in uu shan iyo tobanka eeba ay sii qorshaysneedba in ay aysan qorshaha ku salaysneen jadwalka oo sii degsanaayo aan ay u eg tahay maxaa yeelay marka aad fiiriso baahida loo qabo logisticada iyo securityga iyo xaalad dalka uu kusan yahay iyo doorashada oo aada loo wada filayo inay noqoto doorasho runtii looga gudbo marxalad anaga waa qiyaaseen in bishan gudaheeda ay dhaceyso laakiin toban maalmood gudaheed laakiin laakiin waktiga yar baad hadda waan gartamaansaneed doctor cilmi nuur xildhibaan golaha shacabka ka tirsan doorashadii guddoomiyaha golaha shacabka maxaanu ka baranay markaad fiiriso daruufaha doorashada ku geedaaman iyo waktigan ay soo saareen guddiga madaxweynaha wallahi dee waxa un ay ka muuqataa inay moogtahay sida baahi weyn loogu qabo inay doorashadu sida ugu degdegsan u dhacdo guddigana waan hambalyeynayaa guddoomiyahana waan hambalyeynayaa dhammaan asxaabta ay ku jirtaba runtii anoo aada u salaamaya dhammaantood arrintaasi waxay muuqataa un runtii muxuu ahaayey sida dalku ugu baahan yahay inuu isbelbeli degdeg ah oo nabdoon inuu dhaco baahida weyna loo qabo taas oo soo habsaantay dee muddo muxuu ahaayey sanad iyo bar in ka badana lagu soo jiray isjiijiitan isjiijiitankaas iyo hubaal la-aantaasi uu dalku uga baxo waxaan runtii leeyahay anoo ku hambalyeynaya labada guddiba guddigii hore guddoonka dooratay oo si degdega u qabatay inay guddiga kalena ay muxuu ahaaye doorashada madaxweynaha si nabdoon oo qurux badan ay u dhici doonto muddadaa ugu gaabanay soo muxuu ahaay ay soo saareen gudoomiye cabdiqani waktigan tobanka cishe ee aad soo saarteen adigu hadda aad doorashada ku qabanayso iyo guddoonkaagaba maxaad ku salayseen si dadku bal u fahmaan jadwalkii aad soo saarteen muxuu ahaa waxa ugu weyn ku salayseen inaad guushan gaari karaysaan
waa mahadsan tahay waxa wey waxaan ku salaynay waxaad og tahay baarlamaanka waxaa la dhaariyey afar iyo tobankii bishii hore labaatan cisho ayay hadda kulligood ku xiraysan yihiin muqdisho wax yar oo hadal ku jira mooye intii kale waxay ku dhamaystiran yihiin muqdishoay joogaan waxayna u diyaarsan yihiin inay doortaan madaxweynihii dalka hogaamin lahaa haddii baarlamaankiina diyaarsan yahay musharaxii iyo musharaxiintii xilka madaxweynaha u tartamayay ay joogaanna hadde wax kale oo hadda la sugi karaa ma jirto wakti dhumis maaha keliya waxaa la oran karaa qof raba inuu cambaign samaysto oo waktigu ciriiri ku yahay unba arrintaa cilabayn karaa taasna sha waxaanba ogolaan karin dadka reer soomaaliya dibad iyo daakhilba meelay joogaan dhibaatadii iyo wixii ay soo mareen ayaanay uba dulqaadan karin annaguna iyagaan waxaan ka tarjumaynay baahidooda iyo rabitaankooda iyo sida ay ugu hamuun qabaan dawlad inay helaan iyo hogaan hogaamiya sidoo kale laakiin laakiin guddoomiye laakiin guddoomiye toban cisho oo laba jimco ku jirto maaragtay maanta ay jimco tahay jimco kalena ay kugu soo fool leedahay sideed maalmoodoo maalin shaqaa kugu soo baxayda marka ma musharaxiintii baa dhegaysanaysaan ma bulshadii rayidka ma waxaad casuumaysaan umadka sideed sideed maalmood doorasho madaxweyne loo qaban karaa
waxaad ogaataa horta qabashada doorashada tii guddoonka baarlamaanka markii aad tusaale usoo qaadatid oo intaasoo guddoomiye iyo intaasoo guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo guddoomiye ku-xigeen labaad ay sharxalaayeen xilligaa ay kusoo gabagabowday xog ogaal baad u tahay oo qof walbaa wuu ogyahay tanna waxaaba tartamaya waa madaxweyneyaal keliya oo lagaba yaabo wareega koowaad inay badankoodaba ku haraan dadka la invite garaynayo ama la casumayo ama ka qaybgelaya doorashadana waa dad u diyaarsan oo jooga ee haddeertaan laga casumi maayo dibadaha soo doo soomaaliya doorashada qabsanaysa dadkii loo qaban lahaa iyo kuwii qabsan lahaana waa joogaan meeshii lagu qaban lahaana waa diyaar wixii adeeg ahaa oo loogu talagalana waa u diyaar mar haddii wixii oo dhan intoodii badnayd ay diyaar yihiin sabab dib loogu dhigaa ma muuqato oo hadda dadkii aan ku qancin karnaa inaan doorashadii waktigaan dheeraynay ma kuma qanci karaan dadku annaguna waxaan ka tarjumaynaa rabitaanka shacabka iyo awoodda iyadu inta ay leeg tahay aad ku qaban karaan isku baysgarayna
cusmaan shataakh sideed cisho toban cisho haddii looga bixi karo jahawarar laba sano soo taagnaa muxuu yahay walaac adi kuma muuqdo
runtii aniga waktiga doorashada in dib loo dhigan raalli kama nihin sidoo kale in wakti badan lagu soo dhimin raalli kama nihin haddana waxaana raalli ka ahayn ama aan aan runtii tahay mid culays nagu ah in waktigeeda aada u koobanoo jadwalkiina uu yahay jadwal aada isugu xigxigo oo xantaa aanan lahayn firaac yar oo haddii wax dhacaan ama yimaadaan sababi kara in loo helo wakti lagu xaliyo muran badan baa muddo soo taagnaa weli waxaa mooda muranadii waxaasoo dhan waxay u baahnaayeen in loo helo firaac yar oo haddii lacala ay soo baxaan oo murano noocaasa lagu xali karo marka amada jadwalka inuu very isku xigxigo uusan ahayn mid space siinayo hadday raatay wax kale oo soo kordho marka ani background haddii loo qaatay in wax kastaba okay yihiin oosan waxba dhicin oo every saas ay wax ku soconayaan oo bidaas oo aan aniga aan aaminsanayn xaalad markaan qiimeynay iyo wixii lasoo maray marka kolley dego-aan guddiga naga shaqada kabteen waxaas hambaleynayo waxa ay ka fikirayaan in maaragta doorashada dane in doorashada la dejiyo waxaa ka muhiimsan in la qabto wax oo aan diidays lahayn oo oo runtii suurtagal ka dhigi kara in dadkuna ay fahmaan doorashada xataa waxyaabaha muhiimka aan u arkeen waxay tahay bulshada ahaan in dadku nidaamyada laysku dooranayo iyo xeerarkii wixii oo dhan warbaahinta loo isticmaalo oo dadku ay aweer u noqdaan ama ay ka wacyigelisiin qaabka ay doorashada dhaceysa sida u dhaceyso oo aanan hadhowti murarada ilaa karo aysan saameyn ku yeelan inay dadku ay sii kala qaybiyaan waan gartay aada umahadsantaa usmaan sheeta doctor cilmi dhowaan guddoomiye golosha abaa doorateen si weyn ayaa daruuftii jirtay xaaladii dhacda loogaa marka la fiiriyo waxaa laga bartay maalintaas doorashadu dhaceysay guddoonkan iyo fursado haysaan bal isbarbar dhig maxaa muuqan kara cabdiqani gaale guddoomiye markaad fiiriso daruufahan aan kala qaadna bal wakti kooban aan qabatee laakiin arrinta amniga oo kale si weyn baa isha loogu hayaa guddigan awood intee laag buu hadda haystaa inkastoo labada aqal a ka kala socotiin guddigani isku dhaf weeye oo labada aqal buu ka kooban yahay waana guddi lasoo xulay loona soo xulay inuu daabihiyo shaqada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya awoodda uu leeyahay wax hadda ilaahay uu keenay oo hadda aanan ogeyn waama imaanaya kuma aanan talagelin oo waxaasaa soo dhacaya lama oran laakiin inta aan ognahay amnigu meeshii loogu talagalay amnigeedii iyo wixii adeeg loogu talagalay doorashada waxaan rajaynaynaa waktiga aan ugu talagalnay ilaahay inuu noo fududeeyo oo inoogu qabsoonto annaga ma rabna inaan space bixino oo wakti aan bixino ama dhumino leanna durufaha nagu xeeran oo dowladnimada ah iyo wax badan oo kaleeto oo keeni kara khalkhal dowladnimo ama dhibaato kale dib ugu celin kara dalka ayaa jira sidaa daraaddeed baan usoo koobnay kalsooni badan baanan ku qabnaa xagga amniga inay qarsoomayso way jirtaa meelo ay waxuun ka jiraan xagga maaragtay golaha shacabka waxyaaba laysku hayshaysta way jiraan iyadana waxaan iska aragnay guddoomiyaha golaha shacabka waxaana rajaynaynaa maalin ama laba midkood hadday fogaato siduu noo noo alleefay inay ugu dhammaan karto annaga hadda wax kale oo caqabado aan ognahay ma jiraan waxaan rajaynaynaa sidii aan ugu talagalnay ilaahay idinka inay ku dhammaato waan gartay guddoomiye muxuu idin sheegay waxaa tiri way qaban doonaan laakiin aada baa isha loogu hayaa garbahaare iyo caalwaaq oo kale adinkaan hadda doorashadii maamulaya marka meeshaas oo kale bal dul istaag dad badan baa danaynaya
hawshaas waa hawl kolley u taalla ee guddoonka golaha shacabka iyo baarlamaankii siday u xaliyaan waana arrin runtii u baahan xal caqabada keliya oo hadda jirta ama dadku ay wada og yihiin ama la dareeri karana waa iyada waxaana rajaynayaa siduu hadda noo alleefay inuu xal laga gaari doono qaab kasta ha looga gaaree marka ma rabo saasay wax u dhacayaan inaan idhahdo laakiin waxaan guddoomiyaha ka rajaynayaa inuu ku filan yahay uuna wax ka qaban doono insha allahu
waan gartay cusmaan shaatax markaad fiiriso wacyiga dadka iyo bisaylka dowladnimada doorashadii laba kun lix iyo tobankii ayaad joogteen maxay tahay oon ka baranay si bal looga baaqsado inaysan dhicin ma jiraa wa wax laga bartay oo isleedahay in laga maarmo waayo horta runtii tii labada kun iyo lix iyo tobankii inkastoo waktigaa difan haysta waktigas fiican ee haysatay haddana murano badanoo waagaas dhashayba wakti waxaa loo helay oo lagu xaliyay oo hadday aale sida goobta wax lagu qabanayo iyo cidda maam sida loo qabanayo muhiimadda waxa waaye mar haddii ay doorasho tahay mudanayaasha wax dooranayo inay helaan nafis oo aan cariiri ahayn ay wax ku dooran karaan oo runtii codkooda iyagoo aaminsan inay meesha rabaan dooran karaan ay doortaan oo aana lagu cariirinin waktiga aana lagu cariirinin xaaladda markaas jirto waa arkaysa aada muhiim weyn inay qarsoonto doorashadii gudoomiyihii golaha shacabka haddana inta wakti xaaladii lagu qabtay runtii xaalad aada u adag ahayd markii la qiimay doorashada aysan markaa taas u baahneen intaasoo saacadood qof qol ku jiray in la yidhaahdo wax boqoro runtii waa uun doorarka waa fahmi karaa marka aniga waxaan kal weyn keliya waad leenahay mar haddii wakti badan ay soo qaadatay in ma ma lihin dib ha loo dhigo oo oo bishaan gudaheedaba waxyaabahan ku talinayna kamid ahayd oo maalmahanba waxaan raadinayna inaan aragno gudoomiyaasha labada gole sidoo kale welina waxaan rajeynayna inaan guddiga naftirkooda aan la kulanno wixii aan gacan ka geysatan aan ka geysano laakiin muhiimadda waxay tahay waa doorasho muddo la sugaayo in maaragta marka mudanayaasha aanan pressure badan aysan dareemin sidoo codkooda u noqdo cod mid ay ka fikir markay wax dooranayaan marka taa ayaan leena waktigii maaragta
waa waa mahadsan tahay doctor cilmi baa siinaa doctor cilmi nuur mana maqlaysa ha ha waan ku maqlaya ha doctor cilmi laba kun lix iyo tobankii aad golahan wax doorateen madaxweynaha hadda wakti uu ka dhamaaday maxaynu ka baranay markaad fiiriso doorashadii waagaas
horta doorashada muxuu ahay doorashada madaxweynuhu waa mid dee kooban meesha lagu dooranayaana kooban tahay baarlamaankuna uu tiro xadidan yahay oo dooranaysa murashaxiintuna ay xadidan yihiin marka waktiga iyo xilliga iyo goobta iyo tirada codaynaysaaba waa xadidan yihiin sidaa darteed waxaan leeyahay waa wax la maamuli karo weeye laakiin tii lix iyo tobankii waxyaabaan ka baranin waxa weeye in soo galitaanka oo lagu qabtay muxuu ahaayey xerada xalale inay muxuu hoogaa dhib cedhiiriya keentay oo jactad badan ay dadku dareemeen intaan muxuu ahaayey laga sii foojignaado oo xildhibaanadu iyagoo sharaftoodii iyo karaamadooda iyo xasaanadooda qaba ay ku yimaadaan si karaamo leh si ay si xorriyad leh oon welwel iyo pressure iyo waxba saarayn ay muxuu ahaayey soo galaan midda kale laga baran karaana waxa weeye oo in laga hortago guddiga runtii aan ku waanin lahaa marka ay soo dhammaato cambaynka ama hadalka muxuu ahaayey hadaljeedinta khudbadaha murashaxiintu ay soo dhammaadaan waxaa habboon inaanan hadal kale la ogolaanin oo nooc cambayn u muuqdo dhammaantiinba maxaa yeelay haddii markaa hadalka noocaasa dadka barhkii la siiyo dhinac gaaran ha u jiheeyaan waxaa laga yaabaa inay taasi ay ku samayso qaraadeyn saameynna ku samayso muxuu ahaa codbixinta marka si moogtahay cadaaladda loo ilaaliyo murashaxiintu si siman inay u hadlaan kadibna cid kale oo saameyn ku yeelan karta oo hadaljeedin samayn kartaa inaysan jirin si dadku iyagu markaa khudbadihii murashaxiintu ay soo jeediyeen weli ay dhagahooga iyo maskaxdooda ay keliya ka guuxayaan inay wax ku qiimeeyaan iyo nin walba siday iyagoo markaa kusoo arkeen ama ay ku qiimeeyeen iyagoo ku qiimeynaya ee hoolka doorashada aan marka doorashadu dhacayso aan erayo cambayn u muuqda aan laga samaynin
waan gartay guddoomiye baa nala jooga guddoomiye laba kun lix iyo tobankii baa la bartaa leeyahay cilmigaas ama casharkaasi ka dhacday maxaa hadda idin degsanoo xeer hoosaada
runtii waxa weeye waxa hadda uu wakiilaasi ka hadlayo waa wax imaan kara ama horey u dhacay laakiin annaga waxaa noo qorshaysan wax kasta oo keeni kara khalkhal ama maaragtay fool xumayn kara hanaanka doorashada ay u socoto inaan ka taxadirno ma suurtoobi karto in markii hoolka ay doorasho ka socoto in hadallo cambayn u muuqda qof lagu siiyo qofkii rabay inuu cambayn gareeyo wakti buu haystay xildhibaanada waktigii lasoo doortay daban musharaxiin baa musharaxiin baa tanasula waa ama wareega usoo gudbaano ama isoo gudbi marka waxaa laga yaabaa ha leeyahay ama la bartayba in musharaxaas uu codkiisa ama dooda uu jiheeyo yidhaahdo aragti kale ama marka taasoo kale goligii shacabka hadda kusoo aragnay maxaad kaa qorshaysan maya waa sax weeye waa soo aragnay waana aragnay xataa weliba iyadoo aan la ammaanin oo sida ay wax u dhaceen ayn dadku aysan mahadin ayay soo dhacday waxbaana nooga qorshaysan insha allahu ka hor dhici mayo laakiin waxay kusoo bixi doontaa marka lasoo lasoo gudbiyo shuruudaha ayay ku jiri doontaa haddii hala yidhaahdo
cusmaan shaatax guddi waa laba kun iyo lix tobankii hufnaanta doorashada in la ilaaliyaa mar laga dooday lacagaha laaluushka iyo waxyaabaha la xiriira sidee loo xakameyn karaa si si si bal ugu yaraan doorasho hufnaan loo helo arrinta lacagaha in la xakameeyo ma lagu guuleysan karaa horta in lagu guuleysto inaa lagu guuleysan waxaa ka muhiimsan in laysku dayo in la xakameeyo waana tan aan isleenahay waa muhiim annagana aan ka fikirayna oo aan hadda aan u daneynaynay inaan maalmaha soo socda aada ula kulano guddiga oo waan sugayna guddiga dhismihiisa kadibna aan la kulano maaha oo keliya arrimahaas laaluushka iyo iyo korjoogteynta iyo sida loo sameyn lahaa iyo hurinta iyo raanta doorashada balse waxyaabaha kale oo keeni kara in lagu xadgudbo sharciyooyinka doorashooyinka sidii loogu hortegi lahaa maxaa kamid a sida hadda tay ka dhacday in kaabeen uu samey qof tanaasulayo runtii ma ahayn wax oo loogu talagalay doorashada waxyaabaas maxaa keenaa markii wixii cariiriga waxyaabaha ugu wadayn waxa ay tahay markii waqtigii dadka aad ku yareysid waxay kula qaybsanayaan dadka awoodday kula qaybsanayaan maxaa yeele wakti markaa yareysid masisin dadkii awoodda waa kula qaybsanayaan taa ayaana keenaysa in waxyaabaha is leenahay anay caabad naqdaan balse waxaan rajeynaynaa diida guddigu intay qorshada jeen kadib qorshihii ay ku saleeyeen in toba maamul in u baahan yahay marka taa dee guddoomiyaha damela jooga isagaa noo sheegaya haddii dee maalmihii ay soo hormareen gobolka shan iyo tobanka soo hormar kadib la qorsheenaha shan iyo tobanka in la deeqsiiyo runtii colays badanaa ka imaan doono marka waxaan islenaha kolley sida waxyaabahaas loogu adkeyi karo iyo korjoogteynta waxyaabaha aan rabno inaan kala hadlo guddiga iyo qorshahan noogu jiro ay tahay
doctor olmi arrinta hufnaanta musuq maasuqa dee soomaaliya meeshay kaga jirto doodeedu wakti badan ma gelin karna laakiin xildhibaanadiina wax dooranaya labada aqal iyo cidda la dooranayaba waxaa la yidhahdaa lacagaa jira xoog loo suuqa soo galo la qaato la iswadaarsado cadeymo buuxa ma hayna laakiin aad buu guuxaas u jiraa marka sidee sidee looga maarmi karaa
walahi arrintaasi de waa wax muxuu ahaa u yaala damiirka xildhibaanada iyo murashaxiinta way adag tahay sidii shuruuc looga dejin lahaa ee looga ilaalin lahaa xayeelay meelaha dee mogtahay arrimahaas ay ka dhacaan hoolka maaha inta badane waa banaanada weeyi mar hadday sidaas tahayna sidii aad u controli lahayd aad bay u adag tahay waxaa muhiima ay tahay qofka xildhibaankiihi inuu mogtahay uu naftiisana ku kalsoonaado damiirkiisa iyo garashadiisa iyo aqoontiisana uu markaa ugu hiiliyo qaranka oo qofkii uu isleeyahay waa munaasib dalkan sabata bixin kara xaaladaha uu ku jiro inuuna muxuu ahaay aanu dhaafsan aanu shilin iyo muxuu ahaay lacag yaroo la siiyaay aanay leexin ee ay muxuu ahaay markaasi isagu uu miisaamo dalkan dantiisa maxaa yeelay taasuuna u dhaartay uma dhaaran hadii waxoogaa jeeb roon inuu hiiliyo uma dhaaran wuxuu u dhaartay inuu muxuu ahaay dastoorka iyo qarankan iyo danta ummadda u hiiliyo marka horta taasi hadafkaasi aanay waxba ka inaana waxba ka leexin oo cid alla cid ka leexin karto oo iibsan kartaa aysan jirin taasaa runta muxuu ahaay muhiima laakiin dee wixii dadku ay ku beerlaxawsanayaan muxuu ahaa banaanadaasi kulley waxaan isleeyahay dee xeer loo dejin karayo oo mogti lagu kontarooli karayahay ma jire waa mid muxuu ahaay qof walba damiirkiisa iyo aqoontiisa iyo garashadiisa iyo isaga ilaahay looga tegay
senator cabdiqani geelle arrinta lacagta dabcan sharci gaara ma jiraan fila laakiin horta maskaxda ma ku haysan guuxa ma jiraa
waxa weeye horta sida uu mudanuhu u sheegay guddigu waxay maamulayaan meesha ay doorashadu ka dhacayso oo hoolka gudihiisa ah oo doorashadu ka socoto halkaasna inta badan haddii lacag laguma bixiyo lacagna laguma kala qaato sidaan u malaynayo ama aan arkayey laakiin cambain waa laga sameeyaa meesha gudaheeda wuu wax dhici kara lacagaha la sheegayo iyo waxyaabahaasna dadku waxay ku kala qaataan maqalka intaan ka hayno magaalada iyo meelaha ay degan yihiin runtii sida hadda uu khiyaarku u sheegay qof damiir leh oo ilaahay yaqaana oo kitaab gacanta saaray oo ku dhaartay inuu daacad ahaanayo haddii uu isagu shilimaad siisto qadiyadii iyo wixii dadkaasi ku aamineen allah kala xisaabtamaya laakiin annaga nooma qorshaysna inaan saacidno laaluus iyo musuq maasuq midna inaan saacidno ama cid ku kaalmayno ama haddaan aragno ka aamusno qorshaha nooguma jiro waana cambaaraynayna haddayba jirtaba
ma ma jiraa guddi inaad samayn kartaan laba kun iyo lix iyo tobankii guddi baa jiray qaarkood hadda senataro noqday oo uu ku jiray barso abdi ismaaciil marka ma jira horta isku day ah bal bulshada reedkina way nala joogaane in in in wixii la rikood gareeyo laba la hubiyo la dul istaago si ugu yaraan bal u noqdaan wax xog laga heli kara berito
waa run barsoorku waa ku jiray guddiga guddiga anshaxa ayaa la oran jiray oo waktigaas uu isagoo kamid ahaa runtiina si fiican bay u shaqeeyeen wacyigelin maahe wax badan oo kalena lama qaban karo annagana hadda way noogu jirtaa annagu waxaan rabnaa hadda inaan u bedelno anshixii inaan xag diiliya dadka ula hadalno si diiliya oo wacyi oo kaleeto in dadka loola hadlo oo laga wacyigeliyo waxyaabaha caynkaas waa mahadsan tahay ma gartay shaatax maxaa idiin furan bulsho rayeed mar kasta cambaaraynta marka laga yimaado wax la taaban karo oo diiwaan gashan oo leedihiin hebel iyo hebel baa gefkan gala ama waxan baa dhacay ma jirtaa si dadku u ogaadaan midka xun midka wanaagsan
codkaa ugu hooseeya
shaatax haddaa maqlayso cusmaan shaatax marka laga yimaado cambaaraynta iyo inaad ka xuntiin waxa dhacayo ma jiraa wax diiwaan gashan oo hebel iyo hebel baa qaadkan galay ama gelaya ama si bal dadku ogaadaan midka xun midka wanaagsan
runtii dee muddadii doorashada socotay bulshada reerka waxa ay samaysay waxa la yidhaahdo xurunta la socodka doorashooyinka oo markaa ay jireen dad goobaha doorashooyinka loo istaagay oo koiyo toban si koiyo tobankii mara kasoo warbicinayay waxaasoo xogna waan haynaa oo xurunta ayaa aruurinaysa sidii wax u dhaceen oo dhan oo doorashooyinkii dalkii ka qabsoomay oo dadbanaa qaabkii laisku doortay iyo sidii laisku doortay iyo int intaas oo dhan oo waan waxyaabaha aan kasoo saari doono reportka haddii alla yidhaahdo keliya waxaan sugeyna qaybtan labaad oo ah doorashada mas-uuliyiinta labada aqal iyo ka madaxweynaha oo noola imaanayso warbixinteena kadibna aan kasoo saari doono warbixin oo runtii saacidi doonto doorashooyinka dambe waxyaabaha laga bartay doorashadan iyo qaladaadkii dhacay iyo waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo oo aan la sameynin iyo waxyaabaha la sameeyey oo loo baahnay waxaasoo dhan xogta ayaan kusoo saari doonaa oo xurunta ayaa ku holan oo marka wa waad haysaan wax walbee dhacay wanaag iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo xumaanba waad haysaan waan haynaa waan haynaa tan baa ka dhiman iyadana waan rajeynaynaa inaan marka ay dhacdo aan ku darsano warbixin
doctor cilmi dowladnimadu dadku aad bay u daneynayaan daruufaan aragnay cilmi baa laga bartay maxay kula tahay samata bixinta dalka inay noqon karto inkastoo xildhibaanta waa laga yaaba inaad haddana cambain sameynayda laakiin bal aan ku siina fursaddaas sidee looga samata bixi karaa daruufahan oo kale loogu diyaargaroobi karaa in waktiga dowladnimada la ilaaliyo
uu kala guurka galayo waxayna kamid tahay astaamaha dimuquraadiyadda baabaa dooranaya dee mustaqbalka deerna waynu sii hagaajin karnaayo inaynu sii qorxino waa suuragal weeye oo de maogtayso waa wax koraya weeye asalka waxay tahay dowladnimadu inay ku dhisnaato muxuu ahaayey dimuqraadiyeed dadku isla ogol yahay xeerarkeeda istiaal muxuu ahaa ixtiraamayo xilligeeda doorashadu ku dhacayso la isku kalsoonaado taasaa abuuri karta maogtahay wadalahaanshihii iyo ummaddu inay ummad jirta noqoto muxuu ahay dowladnimadeedu ay dynamic noqoto shaqaynaysa laakiin marka qof kursiga isku dhejiyey aniga unbay igu roon tahay ka tegi maayo ay noqoto xoog iyo xeeladna waa ku raadinaya ay noqoto halkaasuu xaalku ka xumaanaya marka aniga waxay la tahay shayga ugu weyna inaynu dhow bedelka siyaasad xadiday ku dhacaya inaanan gorgortan ummaddu ka galin shuruucdeedana ay ku ilaashato amnigeedi iyo nabadgelyadeedii iyo kalsoonideeduna taasuu ku jira cid kastoo markaa taa diyaar u ah oo inagu hogaaminaysa oo muxuu ahaaye taa ogol oo ku dhaarsan oo committed ku ah moogtay ka go-an tahay ayaa muhiima moogtay dalkan inay muxuu ahaaye ay ay hogaamiso oo dowladnimadeeda dhisato marka inay moogtay waa qor isku dhiibkaase in muxuu ahaaye mar walba muxuu ahaaye taladu sidaa u wareegto oo dee ciddii waxqabad wanaagsan ummaddan moogtay tustana hadday doonto kusoo noqoto ciddii muxuu ahaaye la yidhaahdo waa laga roon yahayna ay markaasi si wanaagsan oo nadiifa ay u dhiibto oo qurux badan oo aan laisku jiidjiidan inay noqoto baa muhiima marka taasaa dowladnimadeenna ilaalin karta dowladnimadeennana waxaad duminaysaay waa nidaam caqliyadda dictatoriga ah ee isku dhejiya kursiga taasa unbaa duminaysa oo khatar ku ah dowladnimadeena waan gartay ugu dambeyntiaan soo gaarnay su-aashan baan dhammaan kusoo gebagabayn doonaa doodeyna waa mahadsantihiin guddoomiye senator cabdiqani geelle toban cishaad haysataa daruufta amniya dalkaad og tahay dhowr cisho ka hor xildhibaanada golaha doorta qaarkood maalin dhan bay wadooyinka muqdisho taagnaayeen amnigaa laysku hayaa meelaha qaar weli macadda heshiis la gaaray oon ognaha ma jiro bal filashadaada marka laga raabay in in wax walba ay hagaagi doonaan maxaad nooga tegi lahayd oo fariima waa mahadsan tahay taas iyo tan madaxweynuhu way kala gedisan yihiin markaas waxaa la isku hayay oo ammaanka iyo khalkhalka geeyey qayb kamida golaha shacabka oo la rabay inay ama ka qayb galaan ama laga laga istaajiyo ayay ahayd laakiin hadda waxaan isleeyahay madaxweyneyaasha raba inay tartamaan oo u tartamaan xilka madaxweynenimada iyo baarlamaankii oo hadda diyaarsan way isu fasaxan yihiin amnigana waxaan rajaynaynaa in laga wada shaqaynayo oo uusan noqon sida ayaantii isfiirsigii oo kale oo xoogaa waxbaa udhexeeya tii maalintii hore iyo tan tanaana wanaagsan runtii oo tan waxis hayaa ma jiraan amniga maxaad ka bedelay amniga maxaad ka bedelay ma ma guddoomiyaha golaha shacabka amniga iyo doorashadii qaban doono mase weli waa laga yaabaa in in daruufihii ay jiraan dadku dabcan ma oge wax gaara ma maqan
halkaa ku celin arrinta amniga maxaa iska bedela guddoomiye ciidamadii amniga arrintooda ma ma guddoomiyaha golaha shacabka maamuli doona iyo guddoonadiina mase weli waxaa gacanta ku hayso meelihii kale doodu ka taagneyd
maya annaga hadda cidda aan wada shaqaynta leenahay oo shaqadaan aan wada wadno wax hadda caqabada oona dhex taallaan ma jirto sidii bayna u diyaarsan yihiin ay amniga u sugayeen baan amniga u sugaynaabay baan ku wada hadalay wax hadda bedelana ma ogin haddaan wax cusub imaan doonin tii horena wixii laisku hayay ama khilaafka keenayay waxaan u malaynaya waa laga wada dheegsan yahay farqi baana u dhexeeya markii hore iyo marakan
guddoomiye shaatahaye
aniguna waxay la tahay waxaan ku rajeynaynaa doorashadu inay si nabdoon ay ku dhamaato balse waktiga aada aan walwal ugu qabnaa waxaan rajeynaynaa in ay ku dhamaato waxaa kaloo muhiim ah runtii waxyaabaha laga fili karo doorashada inay kasoo baxaan nafsadeeda ayaa u baahnay in laga galo balamo badan oo aada oo muhiim u ah oo oo runtii daawey kara waxyaabihii dhacay ama ifi karo in xal laga helo waxyaabaha dhacay oo dhan laga gudbi karo kolley waxaan rajeynaynaa bal in doorashooyinkii ay noqdaan kuwa si nabdoon ku qabsoomo oo aad aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay doctor cilmi nuur ugu dambeynta xaggaaga waxaan u rajaynayaa runtii guddoomiyaha iyo guddigiisaba dhammaan waxaan u rajaynayaa inay si wanaagsan oo qurux badan ay u maamulaan eeahay runtii doorashadan doorashadan oo wax badan la sugayey aada iyo aadna ugu daahday waxaan u rajaynayaa inay guul ku dhammaato inay halkaasi noqoto caqabad meel lagaga gudbo isjijiidkii iyo muxuu ahaayey iyo iyo muxuu ahaayey kala aamin bixii ay u horseedo taariikh cusub oo soomaaliyeed oo muxuu ahaayey laisla ogol yahay oo is-aamin leh oo dimuqraadiyad iyo muxuu ahaay wadatashi ku socota dalkuna si nabdoon oo haddee muxuu ahaay taariikh cusub u bilaabo waa maalintii shan iyo tobankii s o l weeye bay ku astaysan tahay maalintaas ilaa ay markaa taariikh cusub oo markaasi muxuu ahaay afar sano oo nabdoon oo horumara in markaasi halkaas aynu ku hiigsano oo meeshaan maanta joogno meel ka wanaagsan oo ummad isjecel is-ogol horumarsan nabdoon oo heshiis dhexdeeda ah adduunkana heshiis la ah inaan muxuu ahaay halkaa gaadhno aad baad umahadsan tihiin dhammaantiin sida wanaagsan ee aad kaga qayb gasheen barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad ka dhagaysanayseen v o a martida barnaamijka nala qaybgalaysa waa u mahad celinaa senator cabdiqani geelle oo guddoomiyaha guddiga qabanqaabo doorashada madaxweynaha ee labada aqala baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxidiin shaatax iyo xildhibaan doctor cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin adaa mudan maasan aadaa mudan waa mahadsantahay
cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya faaqidaada toddobaadka markana kenya mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa u diray kumanaan ciidamo booliis ah iyo saraakiil dhinaca amniga ah deegaanka marsabit ee xuduudda dalka kenya uu la wadaago ethoobiya halkaasi oo ay ka dilaaceen rabshado dhinaca isirka ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof sidoo kaleetana mas-uuliyiinta kenya ayaa ku dhawaaqay bandow xiliyada habeenkii ah ay kusoo rogayaan deegaankaasi isla markaasina looga hortegaya rabshadaha sida warbixintan ay kusoo dirtay wariyaha v o eda victoria amuga waxaase soo jeedinaya wariyaha v o eda maxamed cabdi xasan
degmada marsabit ee dalka kenya waa ta ugu badan ee dadka dalxiiskii ay booqdaan hase yeeshee deganaan la-aan ka dhalatay dhibaatooyin isir ku salaysan ayaa curyaamiyey dhaqaalihii degmadaasi sida uu sheegayo nuuno galma oo ah darawal deegaanka ku sugan
nimeathirika kwa kila njia.
dhaqaalahayga waxyeello ayaa soo gaarta mar kastoo qowlaysatadu ay tuulada soo weerarto ganacsada ahaan mar kastoo dhawaaqa xabadda aan maqlo waa inaan cararaa hiyo pia imemaliza uchumi.
maamulka kenya ayaa sheegay in laba kooxood oo kale isir duwani kuwaasoo xoolo dhaqatahahi ay ku dagaalamayaan khayraadka dabiiciga ah labada kooxoodba waxay hub sharci darro ah kala yimaadaan dalka dariska etoobiya dowladda ayaa soo rogtay soddon maalmood oo bandow ah kaasoo soconaya marka uu gobolku dhaco ilaa waa beriga si loo joojiyo hubka iyo saanadda sharci darrada ah bruno shiezo waa afhayeenka booliiska kenya la socod heerkiisu sarreeyo ayaan ku haynaa maxaa yeelay waxaa bandowga lagu soo rogay meelaan cidna joogin tiro badan oo booliis ah ayaan haysanaa waan faraxsannahay waayo hogaamiyaasha deegaanka ayaa akhbaartana siiya marka waxaan rumaysannahay in inta hawshan aan ku jirno ay hogaamiyaashu bulshaduna nabadda ka qayb qaadan doonaan george masamali oo ah khabiir dhinaca amniga ah ayaa sheegay in xasaradaha ka jira xuduudda etoobiya ay keenayaan deganaan la-aanta ka jirta deegaanka marsabit gaar ahaan xadkaan amnigiisu fiicnayn ee hubka sharci darrada laga soo geliyo xusuusnow in bulshooyinka qaarkood qoysaskoodu ay ku nool yihiin dhinaca kale xadka xuduudda kenya iyo etoobiyana waa mid isku furan marka waxaad arkaysaa dadka imanaya dhinaca etoobiya oo ku biiraya dadka isku isirka ay yihiin si ay qabiilka kale ula dagaalamaan way fududahay in hubka ay u kala tahriibiyaan labada dal darsanadada ayaa bilihii u dambeeyey lagu dilay dagaaladan dhacayay wasiirka arrimaha gudahe kenya fred matiangi ayaa sheegay in howlgalka dhinaca ammaanka ee degmada marsabit lasii dheereeyey ilaa dowladdu ay ka takhalusayso hubka sharci darrada ah ee deegaankaasi
maxamed cabdi ayaa nala socodsiinaya warbixintaas halkaas aad ka dhegaysanayseena waa washington maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa soddon daqiiqo waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota siddeedda iyo barka fiidnimo waxaana uu socon doonaa ilaa iyo sagaalka fiidnimo barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o ed ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegaysan karaan efemta hal eber lix dhibic toddobo sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegaysan karaan f m t v o a sagaal sagaal dhibic sagaal halka dhegaystayaasha hargeysana ay ka dhegaysan karaan v o a sideed sideed eber v o edu waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiinna noogu soo dira somaali at v o a news dot com haddaba dhegaysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniina oo talaado ay soo gelayso toddobada iyo barka fiidnimo ilaa iyo siddeedda fiidnimo waa tahay markana ku soo dhowaada codadka baxsan cabdifataax yare iyo ikraan caraale iyo heeskii mililaco waa tahay codadkaasi igraan caraale iyo cabdifataax yare iyo heeskaasi mililaco ayaa guud ahaan bidaacaddeenna u dambaysay waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo